markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waa tan caashe ibraahim aadan cashacuud oo barnaamijkaasi soo diyaarisay soona jeedinaysa
degeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijkii caweyska washington oo uu caawa marti igu yahay hal abuure maxamed ciise oo ah madaxa xarunta hiddasoor ee ku taalla magaalada minneabolis ee dalkan maraykanka waxaa barnaamijkan maxamed ciise caawa uuga sheekayn doonaa afar hees oo ka mid ah afar hees oo ka mid ah heesihiisii ugu horreeyey ee uu sameeyey oo ay ugu horrayso miduu u sameeyey hooyadiis oo ay ku xigta miduu u sameeyey xaaskiisa iyo sidoo kale walaashii isaga la dhalatay iyo kuwo kale waa caawa iyo cawayska washington mar kale soo dhawow kusoo dhawow barnaamijka cawayska washington sharafay ii tahay iyo in maaragtay barnaamijkan aan kugu wareysanayo caawa horta barnaamijka cawayska washington su-aashan qof kastoon barnaamijka ku wareysanayo waa weydiiyaa bal sida barnaamijkan iyo intaad ka warqabtid barnaamijka caweyska washington
runtii barnaamijka caweyska washington muddaan la socday runtii waana ka warqabaa inaad fanaaniinta iyo buwaanada aad keentid runtii mar waxaan ogaa ugu dambeysay ama ma ogo laakiin inuu ahaa nimcaan hilaa cumar aad wareysanayso waa ogaa aadan u dhageysta waa isku magaalaad kasoo jeedaan marka isagaa malaha gaar u danaynaysaan maleyna waya waayahay marka lasoo dhawow maxamed waxaan rabaa waxaan rabaa caawa inaan barnaamijkan aan bal aan ku bilo heese badan aad samaysay dabcan oo fanaaniin aada loo dhegeysto ay qaadaan laakiin waxaan rabaa in caawa in aan qeybtan ugu horeysa ku soo koobo bal heesaha ugu horreeyey ee aada samaysay iyo waxa ay ku saabsanaayeen iyo cidda qaada iyo waxa kaa keenay marka taasaan rabaa inaan caawa aan aan aan aan aan qeybtan hore ee wareysiga aan uga hadalno marka bal heesaha waxa kugu dhaliyay inaad samayso kuwii ugu horreeyey aada samaysay igu bilow horta waa mahadsantaha caasho mar labaad adiga iyo dhammaan bahda v o e da runtii heestii ugu horreysay ama heestihii ugu horreyey waxaan dhihi karaa runtii haddaa xasuusatid waxaa jirta hees dalsan la dhihi jiray ay qaad wada qaadeen xasan ansamater iyo magool waxaa ku jirta in yaroo dhahaysay oorkan dabarka lagu xili meel dheerna laga dayay whichis aniga horta fanka waxaan ka bilaabay ama halabuurnimadeeda waxaan ka bilaabay inaan heeso ka dhex wareego guriga ama hooyaan ku bilaabay xaaskaan ku xijiyey gabar walaasheeyaan ku xijiyey marka horta runtii xaafadaan ka bilaabay saasay ahayd maaragtay halabuurkeyga marka ma dareen markaas keena ayaa jiray mise waxaad tiri mar haddiiba inaad wax samayso ay tahay bal halkaan ku tijaabi
maya horta runtii tan hooyo oo kale tan hooya igu horreysay runtii erayo ku saabsan hees aan qoro runtii waxayna ahayd mar aan hadda ka hor doonay hooyo oo runtii hooyo waxay ku sugnayd nairobi waxaan is iri bal hooyo waa qof waayeelah u tag ee soo celi runtii waa soo celiyey markaan ugu tegay nairobi visian soo qaadatay waa soo raacnay markaan soo raacnay ayay runtii eryadan ugu dhasheen hooyii anigii keligay muddo aan moogaa marka sidaasay ahayd runtii heesta hooyo oo runtii hees dareenay ahayd maxay markaa heestu leedahay heestu waxay leedahay hooyo xaqiiqda iyo xikmadaha ilaah iyo qur-aanka iyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyo xilligaan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaaladaada anan ogeyn maxaan ku xagtoo dareentay marka qaybta labaad markaa qaybtan waa bejka koowaad bejka labaad waxay leedahay dareenka aniga keligay iskuma soo koobin oo runtii waxaan la qaybsaday aniga hooyaday waa nooshahay soomaalida labay qaybsataa in hooyadooda dhimatay in hooyadooda nooshahay inta dambe waxaan siiy marka inta hooyadooda dhimatay oo hooyo xuskaaga xaadii dhaqaaqdo xilligii la joogaba ducaan kugu xiriishaa inkastoo laxan kugu dhahay xaflad baan sameeya ducaan kugu xiriishaa ahayd eryadeeda maxaad xabadkay saartay xanjeerkay ugu adkaysay xanuun waa ila bartee maxaan ku xagtoo dareentay waxay ahayd runtii hees waxaana oriyey maxamed saciid b kya
heesta ma b k sameeye
anaa sameeyey laakiin b kya curiye
curiyey curiyey mise qaaday
heesta anaa curiyey laakiin b kya qaaday sorry ha adaa miraha iskale eryada yes anaa le eryada maxamed Yes.
siciid bikaya qaad marka laxanka siduu u dhacayaa heesta hooyoy xaqiiqii xikmadaha ilaahiyo qurankiyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyoy tasaya xilligan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaaladaada anoon ogeyn maxaan ku xagto dareentay saasayna Mm. marka eh, intaad wada socoteen ay kugu soo dhacday marka misle xilligaasaad samaysay mise markii aad meeshaad u socoteen aad gaarteen oo ereyadiina maskaxdaada ay kusoo dhacdhacayeen kadib aad samaysay may horta aniga markaan diyaaradaha saarana banada ma- badanaa ma horda maogtahay runtii haddaan hordanayo wax yaroo manida indhaha isgeliyaa kadibna waan ka kacaa hooy way hurday waa fiiriyey notebookaas kala soo baxay sidii aan ku qoray marka sidaas ay ahayd no Yeah.
diyaarad dusheedaad ku samaysay iyo hooyo dhinaceeda Yeah, dhinacigay fadhiso yes iyadana way hurdaysa markaas yeah marka marka hooyo ma u fasirta oo ma u sharaxda heesta way horta actually ma ogeyn laakiin habeen aan xaflad eh, ka khudbeynayey oo hees kale ay qaadi doonto eh, marka habeenkaas qaadaysay hodan cabdiraxmaan ayaan runtii sheegay eh, habeenkaasay ogaatayba inaan heestaas ay jirto eh, iyadana aan loo qaaday iyo hooyooyinka soomaaliyeed marka habeenkii aa iri waxaa kaloo jirta hees hooyada way fadhisaa halkan oo oo maxamed saciid b k uu qaado oo aan hooyo ugu talagalay runtii marka habeenkaasay ogaatay maxaa intii ka horreysa aada ugu sheegi weydo oo sababay inaad u sheegi weydo
Eh, runtii eh, waxaan isdhahay eh, dadka qaar ho- xoogaa hal abuurada iyo xoogaa maaragtay marka waa xoogaa waa ka qarinaya yah maxaa islahayd maxaa madaxaaga markaas ku jiray oo isla haddaa u sheegta way dhici karaan amay khaylisaa isdhahay mogtahay yaa hooyo marka amay khaylisaasi marka waxaa siri marka habeenkii si si publican ugu dhex sheegay dad badan iyadoo dhex joogtaan u sheegay habeenkii oo ilaa iyo habeen ay ahayd xaflad jirtay ee oo microfonka aan haystaan sheegay marka la yaab may ku noqotay mise way ku faraxday macnaha dareenkii ka soo noqda hooyo siduu ahaa runtii aada u fiicnaa waxaan ka aaminsanaa maba ahayn markii marka haddii waxayba ahayd mar hore inaan u sheegay runtii habeenkii way faraxday yah hooyooya xaqiiqi xikmadaha ilaahiyo qurankiyo xadiisyadu maxay ku xuseen hooyo yaan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaaladaadaan oon ogeyn maxaan ku xagtoo dareen xilliyaan caloosha joogay maxaan jiifka kaa xanibay xaaladaadaan oo nugay maxaan ku xagtoo dareen xisaabshay markaa naftayda xaqaaga miyaan gudayaa hooyo xambaaro toddoba xaj kuu geeyo كحجاب إلهي كحجاب نارتي كحجاب إلهي كحجاب نارتي حساب شمرك عن نفطيدا حقا قميا بضيا عبارة الضبا حتقوقيو كحجاب إلهي كحجاب نارتي كحجاب إلهي كحجاب نارتي hooyoy xuskaaga xaadayda kiciyo xilligii la joogaba xaflad baan sameeya hooyo hooyoy xuskaaga xaadayda kiciyo xilligii la joogaba xaflad baan sameeya hooyo
marka marka hooyaad ku bilowday yaad ku xijisay Eh, dabcan waxaan ku xijiyay xaaska yah ilan weli guriga ku dhex meeraysanaa mogta ay waa awrkii dabarka lagu xiraa tahay
oo meel dheer laga diiyin marka hooyo waxaan ku xijiyey xaaskaan ku xijiyey oo iyadana aad aad aad aad ku sifaysay
hees waxay ahayd iyada magaaladeedan kasoo magaalada ay kasoo jeeda ama aabaheed kolish ama iyada maaragtay kasoo jeedaan habeenkaas maaragtay maalintaas heesta ka sameeyey darmaan caashiqa sidaay sida dayaxa nuuraay ilwaadayma qurxay inda deeraleeyay dareemay inaan helay naftatay ku diirsanaysa dugsigii kalgacalkee dejinaysa imaankayga durdurada ceelbuur markay diri ku hooraan dacalada xareedda leh ubaxyadu dul jiifaan indhuhu siday ugu daraandaraan ayaan kugu doogsadaa saasay ahayd iyadana ma ka qarisay mise mise waad u sheegtay
iyada af furanta ahayd horaa ugu sheegay ya wayba ogeed heesaan kuu samayn doonaa waa ku tiri ha wa way way way way ka warqabtay iyada marka xilliga aad samaynayso imis sanaad markaas ay xaaskaaga tahay markaas waxay ahayd labaatan sanaan u dhamaatay markaas marka sanad guur aad ku beegtay oo markaas qiil bay lahaydba ha qiila lahayd laakiin ha qiila lahayd sax wa beentaama marka ma ku tiri ku kuwo kale ku dar mar kalena guurso ma ku tiri mise halkaasay ku qanacday ma mid kalea jirta oo ka dambaysayba oo iyadana sida aad sheegta oo kale sanad guura la dhaho nimcaan qaad nimcaan qaadaa jirta oo isla iyadaad u samaysay ha
hay marka heesahan iska soo duba dhacaaya aroosna ku dar maxay ku dhihi weyda
arooska horey u qabtee
refreshment laakiin eryadan eryadan hadda sanad guurida waxaa ku jirtay waxaa ku jirtay si yaroo dareella kaale soo dhawow iminkaad sadkii dahabkii hore saddex jeer oo kale igasisaa heshaa sabankan ku caashiqay sagaashanadii kolay ahayd suuraddaadii wacneed weli waa sideediio maantaaba ka sidataa ma fahanta cajiib cajiib marka nimcaana qaada miyaa tanna ha nimcaana qaada sanad guuraa lalahaa iyada see u dhacaysaa iyaduna qadar
ma waxaa ka wadaa laxanka ha sida sida sida ugu luuqeynayo sabankan ku caashaqay sagaashanaadkii ma jiidi kari mid kolay ahayd lefanaa matiide suuradaadii wacnayd iyo suuradaadii wacnayd iyo weli waa sideedii maantaad ka sidataa ka sidataa maantaad ka sidata saasay u dhacaysaa no ya
darmaan caashiqa sidaaye sida dayaxanuuraay ilwaadayma quruxeey indhadeeraalay ilwaadayma quruxeey indhadeeraalay adiga
marka hooyo iyo waxaa isku hijiday gabadheedii gabadheedii aan dhihinaya xaaskii haye kadibna abaayaad ku xijisay
kadibna walaashaan ku xijiyey inta badan laakiin een- een, ma badna in abwaanada kolleyba hadday inay jirto waa laga yaabaa laakiin ani ma xusuusan karo hadday jirto abwaanadu inta badan inay hooyo wax u sameeyaan xaaska u sameeyaan een, bulshada si guud inay u sameeyaan laakiin inay eh, qof walaala u sameeyaan ma badna maxaa taada keenay
Eh, runtii horta eh, s- s- si kale haddaan kugu dhigo eh, marka laga soo tago waalidkaaga iyo ilmaha adiga dhashay eh, inta kula dhalatay iyo inta kale qofka kugu jecel waa walaasha horta saas ogow ya waa garteen marka eh, markaa maraykan soo galay eh, runtii fariintii koowaad ii timid oo runtii fariintii koowaad ii timid waxay ahayd eh, gabar walaashay ahayd marka runtii meel weyn ayay markaas maaragta runtii i- iga taabatay oo ilaa ay hadda weli waa xasuustaa marka marka that's why ayaan u hayay oo runtii eh, waktigaan inaan sameeyana igu soo beeganta saasay ahayd micnihii fariinta ii timid markaad leedahay soo dhaweyntiiba mise dhulka aad ka timid ay aad aad aad macnaha kaaga soo dirtay
waxay soomaaliya ka timid fariinta eh, 2000-kii waa maraykanka markaan soo galay eh, runtii fariintii koowaad aan helabo waxay ahayd gabar walaalay ahayd walaashay ahayd oo dhalatay Eh, runtii waxaanu ku farxday inay hamligeedii u qabsoomay ay maaragta anaana cidda ugu weyn oo ugu curudsanaa marka waxay fariinteedu waxay ahayd inay hamligeedii hadda uu maaragta hirgalay eh, maaragta saasay ahayd basically ya Mm, he- iyadan iyaa qaaday heestaasi
isla nimcaana qaaday ya iyadana laxankeeda sidee u dhacaysaa
Eh, waxay u dhacaysaa dhalashada walaalnimo waa mid dhibano dhuux iyo lafaha jirto laba waalid wada dhalay dhabanadooda isne walaashay la dhalataayada igu dheer abaayo sidii dheeman ifaysaan adduunka kuugu dhowraa dhalashada macaankeeda waxaa dhadhankeeda garataa markuu dhinacaaga joogo ruux kula dhashay kun- kuna dhiirigelinayo kalgacalaan dhammaan baa qalbigayga dhigato allow dhagxumiyo ciilka ilaali dhibaatana ka dhowr dambaalka walaalnimadeena waa mid dhaxlahoo dhalashadeena u taagan dhiig dhiig iyo diir baa inaga wada dhexeeyo oo kalama dheeraano hadda walaasha waxay degan tahay meel i jirto half kilomitr markaysaa ducaa ku jirto kalama dheeraanaa eri mugta ilaahay il- ilaahay wuu kaa aqbalo ilaahay wuu sukii soo dhaweeyey exactly saasay ahayd barma qadana waa la dhahaa oo maalintaad lahayd baa malaha ilaahay kaa aqbala markaasaad heesta tirinaysa iyada soomaaliya joogta aadna waxaad joogtaa maraykan maya intay wada joognaa markaas ka wadaa markaan heesad samaynayay oo walaalnimada ee fariinteedii iyo qalbigii waxbaa isku yimid mugta intay joogtay markaan waa ana- waa- ayay timid marka way Ha.
joogtaa laakiin qalbigaa ugu hay soo maha Ha, qal- ha, qalbigaad qalbigaad ku haysa haa marka tiibaa Ah, ilaahay ilaahay aqbalay exactly marka een, nimcaan sidaanay u dhacaysaa umalaynaa dhalashada walaalnimo waa mid dhidbano dhuuxiyo lafahaana jirto laba waalid wada dhalay dhabanadooda isleh walaashay ila dhalatay adaa igu dheerabaayoy sidii dheeman ifaysa adduunka kugu dhowra adduunka kugu dhowra saasay hadno
dhalashada walaalnimo waa mididhidbano dhuuxiyo lafahaana jirto laba waalid wada dhalay dhabanadooda isle Ah, dhalashada walaalnimo waa mididhidbano dhuuxiyo lafahaana jirto laba waalid wada dhalay dhabanadooda isle walaashay ila dhalataye hadaa igu dheerabaayo sidii dhimanifaysa aniga aan ku dhowra anigu ku dhowraya walaashay ila dhalataye hadaa igu dheerabaayo sidii dhimanifaysa aniga haysaa markii dhinacaaga u joogo ruux kula dhasho kuna dhiirigelinaya oy dhalashada macaankeeda waxaad dhadhankeeda garataa markii dhinacaaga u joogo ruux kula dhasho kuna dhiirigelinaya kalgacalan ajiib dhammaanba ajiib markaa markaad markaad markaad qoyskii ka dhammaatay hooyo xaaskii iyo abaayo aad ka dhammaatay xaggee u gudubta marka dhinacee aade Ah, waxaan aaday eh, heesay qaadaan eh, eh, waxaa jirta farxii fiska iyo iyo iyo iyo urgeeyaa jirto heestaas waxaa la dhahaa beledweyn farxiifiskii yurub geeyaa qaada
ha maxay ka hadlaysaa iyaduna Eh, runtii aniga horta ma, ma, ma arkin eh, maaragtay beledweyn weli ma arkin eh, laakiin eh, heestaas waxay ka hadlaysaa allow yaa bil iyo laba dhulka meel barwaaqaa ku yiraa dad soo baro ku yiraa dhul soo baro hees saasay ahayd Eh, geedaha baarta dheer bidhaantii udogale gobta alle ku beeray waa idin bariidanayaa dhulka quruxda badan ee loo wada baseeliyo beledweyn inaan tago ay ahayd heesta dhul aadan weligaa tegin ha dhul aadan weligaa tegin inaad sifo ka bixiso sidee ku macnaha ku timid
Eh, runtii waxay ku timid eh, maadaama hadda dadkii maaragtay yani aniga badanaa siyaasadda iyo aan daneeyaa oo dadkan siyaasadda aad maaragtay ugu taxalluqa ayaan kamid ahay especially gobolkan minnesota Eh, marka waxaan leedhahay haddii aad lacag la rabto eh, xildhibaannimo eh, waxay xildhibaannimadaada taallaa beledweynaa leedhahay marka sidaasaa ku keenay Beledwe- dhulka quruxda badan iyo loo wada baseelayo beledweyn inaan tagay ahayd heystii marka ammaan ammaan sii hormaristaad istiri in- intaadan intaadan cod u doonan iyo iyo iyo in lagu soo duubo exactly basically sidaasay ahayd marka waa saxan tahay ya aad iyo aad ayaad mar kale umahadsan tahay maxamed ciise wakhtigaad siisay barnaamijka caweyska washington guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan kusoo xirayaa heesta beledweyne uu sameeyey abwaanka maxamed ciise oo ay qaadaan yurub genyo iyo farxiyo fiska intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo
afiyahay biliyo laba aya meel barwaaqiyo qalad weyn ku geeyo ku yidhaa dal soo baro ku yidhaa dal soo baro afiyahay biliyo laba aya meel barwaaqiyo qashiya dalxiiskana mise jooga waa balan